SBS Audio is supported by advertising.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa maalin talaadaha bisha maarsana ay tahay shan sannadka labada kun iyo labaatan iyo afarta magacaygu waa xasan jaamac wararkana waxaa ugu waaweyn maanta sam ker oo maxkamad ka hor sheegtay inaysan qiranayn dembiga loo haysto oo ah inay dhibaataysay askari boolisa oo british ah dibadbaxayaal ka dibadbaxaya isbeddelka cimilada ayaa askarta booliska oo ay xireen kadib markii kooxdani ay gooyeen mid ka mida wadooyinka ugu waaweyn magaalada melbourne iyagoo isticmaalaya gawaari xamuula oo ay soo kiraysteen kabtanka kooxda kubadda cagta haweenka ee dalkan australia sam ker ayaa maxkamad london ku taalla ka hor sheegtay inaysan qabin dembiga loo haysto iyada oo lagu soo eedeeyey inay dhibaataysay askari boolisa ker ayaa markii ugu horreysay kasoo muuqatay maxkamadda iyadoo muuqaal dhanka videoga lagu soo xiray maxkamadda la yidhaahdo kingston crown court ee magaalada london iyada oo hadalkeeda kusoo koobtay inay magaceeda ama haybteeda sheegto kadibna xaakimka u sheegto inay dembigan qiranayso iyo in kale gabadhan u dhalatay gobolka west australia oo hadda u cayaarta kooxda chelsea ee magaalada london ayaa lagu eedeeyey inay erayo cay aflagaado iyo hanjabaada ku tiri askari boolisa oo magaciisa lagu sheegay lovel booliska ayaa sheegaya in dhacdadan ay la xiriirto muran ka yimid lacagta ama qarashka tagsiga lagu raaco saddex qof oo dibadbaxayaala ayaa la xiray kadib mudaaharaad ka dhacay mid ka mida buundooyinka ugu waaweyn magaalada melbourne subaxdii hore ee saaka booliska oo isticmaalaya wiish ayaa saddexdan qof xiray iyagoo si ammaana markaasi uga soo dejiyey gawaaridii xamuulka ahaa ee ay saarnaayeen oo ay diideen inay kasoo degaan gawaaridaasi ayay ku gooyeen laymanka buundada ee ku socday dhanka magaalada buundada la yidhaahdo westgate bridge ra-iisul wasaaraha new zealand ayaa lagu khasbay inuu soo raaco diyaaradaha caadiga ee dadka rakaabka ay raacaan oo uu ku yimaado melbourne si uu uga qayb galo shir madaxeedka dalalka aasiyan kadib markii diyaaradii ciidamada new zealand ee uu soo raaci lahaa ay ka halowday chris luxon ayaa raacay diyaaradda air new zealand isagoo markii hore u raacay magaalada auckland kadibna halkaasi kasoo qabsaday diyaarad kale oo australia usoo socota kadib markii diyaaradiisii ciidanka militariga new zealand ay lahaayeen ay ku jabtay ama ku halowday garoonka diyaaradaha ee wellington koox qareemaha ayaa maxkamadda dembiyada caalamiga waxa ay weydiisteen inay baaraan antony albanisi xiriirka ama lugta uu ku leeyahay xaaladda ka socota dhulka falastiiniyiinta sheril omary oo ka tirsan qareemada dacwadan geynaya ayaa xafiiska dacwad oogaha i c c kariim khan geeyey qoraal ka dhana antony albanisi scott morrison ayaa sheegay inuu ku kalsoon yahay in simon kennedy uu markaasi kala wareego kursiga laga soo dooran jiray ee cook ee magaalada sydney isagoo matalaya xisbiga liberaalka markaa la qabto doorasho gaara oo kursigaasi ka dhici doonta doorashadan gaarka ayaa ka dhalatay kadib markii ra-iisul wasaarihii hore scott morrison uu iska casilay baarlamaanka dalka dowladda maraykanka ayaa kula talinaysay muwaadiniinteedu inay isaga tagaan ama isaga qaxaan dalka haiti kadib markii kacdoon halkaasi uu kasoo cusboonaaday kooxo oo burcada oo awood badan oo kusii badanaya magaalada ayaa waxa ay weerareen xabsiyada iyo weliba garoonka diyaaradaha caasimadda haiti maalmihii u dambeysay taasoo ku khasabtay ganacsatada iyo iskuullada inay goobahooda xiraan boqolaal qof oo kalena ay ka qaxaan goobihii ay deganaayeen oo ay gaaraan meelo ammaana dhanka hawadana maanta magaalada melbourne waa cadceed iyo soddon iyo labo sydneyna waa daruuro marka dambe qaadaya labaatan iyo lix digrii halka australian dollara maanta waxaa lagu sarrifayay lixdan iyo shan senti oo lacagta maraykanka ah